haatana bal axmed aan weydiiyo warbixinaha kale inoo soo socda dalka kanada ayaa waxaa dib loo bilaabay sharci oggolaanaya in dadka argagixisada lagu tuhmo la xiri karo macluumaadkoodana la wadaagi karo iyadoo aan wax oggolaansho ah laga helin maxkamadda arrintan ayaa wariyaheena jaamac maxamuud farasleh waxa uu ka waraystay bashiir axmed oo agaasimaha hay-adda iskeerdo ah urur ka shaqeeya waxbarashada iyo horumarka jaaliyadda oo ku sugan magaalada edmonton aada iyo aad baad umahadsan tihiin bahda voice of america jaamacow biilkan waxa uu noqday sharci bishii june sideed iyo tobankeedii labadii kun iyo shan iyo tobankii markii ay dowladdii conservativeku ay dalkan madaxda ka ahayd muddo ayuu soo jiitabayey laakiin maalintaasuu noqday waxa afka ingiriiska loogu lagu yidhaahdo royal adson kaasoo ah kama dambayn maalinta uu sharcigu uu noqdo marka baarlamaanku uu baasgareeyo ee senatorsna ay saxeexaan ugu dambeeyaan marka uu governor generalka uu saxexo sharcigaasi bill fifty one ama sharciga koob iyo konton oo ku saabsan kahortaga argagixisada oo macnaheedu uu sii yahay qofka looga shakiyo ama qofkii ay iyagu doonaan hay-adaha amniga ee dalku way baadi karaan informationkiisana way la wadaagi karaan adduunka oo dhan iyo dalka gudihiisa marka sharcigu waa sharci aada iyo aada tar ugu ah gaar ahaan dadka islaamka ah iyo dadka matalan qaxootiga ah marka sharcigu khatartaasu leeyahay jaamacow markii lasoo saaray sharcigan aada ayaa looga soo horjeestay dadka xuquuqdanaha aadaha u doodo siyaasiyiinta xisbiyada kale dowladda cusub ee canada ee uu hogaaminayo trudo ee liberaalkana waxa ay ballan qaaday inay bedelayso sharcigan haddii ay talada qabato marka isbeddel ma sameeyeen mana laga faa'iiday waa runta waxyaalaha ay kusoo baxeen bay kamid ahayd inay bedelayaan sharciga iyo kuwo kalaba sida bill c twenty four oo isna qaabilsan masaafirinta ama deportationka amaba in qofka laga xayuubin karo xuquuqdii citizenimada ama dhalashada kan haddaan usoo noqdo dowladda trudo tallaabooyin horta fiican qaarkood way qaaday waad la socotaa laba wiil oo citizenka laga qaaday way usoo celiyeen imika waxaa socda consultation ama la tashiyo guud oo ay samaynayso dowladda turido oo ay la samaynayaan dadweynaha matalan tusaale ahaan samarkan wakti uu noqon doono war uma hayo ama bishan dabayaaqadeeduna kolay noqon doonaa consultation bay ku wareegayaan immigration ministerka iyo public safety ministerku waxaa bishan sideed iyo tobanka august noo imanaya hadda halkan wasiirka immigrationka ama wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha john mccorn dadka loogu yeeray anigu waan ku jiraa lagala tashanayo bal sida biilasha immigrationka iyo waxyaalaha qaarkood way iigu jirtaa qorshaha inaan hor dhigo bill fifty one iyo bill twenty four ba in wax laga bedelo insha allah haddii alla ka dhigo hadalhaynta c fifty four waxa uu hawada ku soo noqday warbaahinta iyo siyaasiyiintaba laba maalmood ka hor markii la dilay aron driver oo ka yimid winnemberg oo lagu dilay koonfurta ontario isaga oo argagixisanimo samaynayay haddii sidaa ay xisbiga conservativeku doonayaan sidiisa loo daayo sharcigan soomaalida iyo muslimiinta kale dhib ma idinkaga imaanaysaa jaamacow dhib aan yarayn weeye marka la yidhaaho adiga informationkaaga caawa jaamacow qof walba w waa la siinayaa oo meel walba oo aad tagto informationkaagii waa yaallaa oo aan waxba kuu qarsoonayn dee waa qof qaawan oo kale dhibaato aan yarayn baa ka imanaysa qof walba midda kale waxa weeye marka informationka waxa ka daran absurd power baa waxa la siiyey hay-adihii ama ha ahaadaan kuwan nabad sugidda ama kuwan booliiska ciidanka nabadgelyada oo dhan ama ciidanka kuwa borderka iyo immigrationka waxa la siiyey qofkaas inuu qofkaasi wax allaala wuxuu doono ku samayn karo detention baa ku jira qofka in laiska xidhi karo intuu doono xidhnaan karo iyadoon maxkamad lasoo marin iyo isagoon maxkamad lasoo marin qofki in la handadi karo marka qof boliisaba hadduu doono isaga oo ama jinsigaaga necab ama diintaada necab gebigaaguba adiyo dadkaaga iyo communitygaaga iyo familkaaga iyo naftaadaba ku baabiin kara marka arrinkani khatartiisuu leeyahay laakiin waanu ka dagaalamanaa insha allah bismillahi kariim marka laga tago khatarta uga imaanaysa dadka sida aad sheegtay laga tirada badan yahay oo muslimiintu ka mid yihiin ma laga yaabaa sharcigani inuu waxtar u yahay nabadgelyo iyo ilaalinta nabad sugidda ee dalka canada taa ha dhinac marka laga eego laakiin wax waliba xad bay leeyihiin adduunku intaa wuu kusoo noolaa meel walba waa lagu nool yahay maraykanka waad aragtay saddex boqol iyo lixdan milyan baa ku nool adduunka oo dhani arrimahan way wa way ka jiraan waxana waa waa global issue waxana argagixisada la yidhaaha canada keliya kama jirto ugu dambayntii bashir waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo hay-addaadu waxay ka mid tahay hay-adaha u adeega bulshada soomaaliyeed oo weliba horumarinta iyo waxbarashada ka shaqaynaysa ma jiraan waxyaabo ay soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay iyagu ugu dadaalayaan in nabadgelyada dalkan la sugo tuhunka ayaga laga qabana ay ku baabi'iyaan ha way jiraan waxyaalo fara badan oo hadda programs fara badan oo dadka muslimiinta ama hay-addan anigu aan ka shaqeeyaba dawladdu ay runtii ku caawiso waxaa ka mid a programska shaqooyinka lagu abuuro dhalinyarada qaxootiga ee cusub ee dalka yimaada shan sannadood programska waanu wadnay aad bay dadku uga faa'iideen waa waa mashruucii ugu horumarka fiicnaa
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda iskeerdo ee oo ah urur ka shaqeeya arrimaha waxbarashada iyo horumarinta jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada edmonton ee dalka canada wuxuu u waramayey wariyahayaga jaamac maxamuud farasle